asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nt golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaalida aalaaba lagu waraysto dhammaanba siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada kala duwan ee soomaalida caalamka meel kasta iska nool yihiinba golaha nt waxaa caawa marti inoogu ah jenaraal gani maxamed xaaji cabdi oo horey u ahaa taliyaha ciidamada booliska puntland waa janal aqoon badan wada ciidanka booliska waa janal wax badan kasoo qabtay puntland waa janal aada uga tala bixin karaa arrimaha soomaaliya magacaygu waa dugood weeye halkan waa golaha nineteen sixty codkana waxaa qaadi doona wafsadida kala duwan ee golaha iyo kuwa la shaqeeyo sida sagaal news puntlandes arrimaha iyo websiteka boliska layahay ah golaha nineteen sixty dot com sidoo kale youtube-a ayaad ka aqsan doontaa sidaad golaha nineteen sixty kusoo dhawow bal horta marka hore yurub ayuu joogaa waa dalka faransiiska ayuu jooga trump sadaale anigu maadaama aad soomaaliya shaqo badan ka haysay taliyaha ciidanka puntlandna adigu aada ahayd sabab badan baa dadku waddanka uga soo baxa maxaa kalifay adigu inaad ka soo baxdo oo dalka dibadiisa kasoo aado shaqadii muhiimkaadu haysay dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba
walaal marka ugu horeysa dhammaan waa idin salaamayaa inta i maqlaysa oo dhan ummadda soomaaliyeedana waa salaamayaa salaan kadib halkaa waxaan uga soo baxay waxay ahayd afar xabadood baa la igu dhiftay waa lay dilay waxaa i dilay nimankaa magaca dhalinyarada xaday ma garatay waxa weeye dabadeedna dee daawaan u baahnaa iyo naftayda inaan daweeyo waxa si halis ah yani waxaan kasoo noqday meel aan dhimasho waxba dhaamin ilaahayna dee daydi kama dhigin sababtaas ay u kalisoonaan dalka dawooyin helo si ba-an baa la iga shaqeeyay marka anoo mahad celinayo intii iga qabatay wax iga geysatay inay maaragtay wax badan baana igu baxay oo qarashy ah oo alxamdulilahi rabbilcaalamin waa kasoo dib baa maanta sideebaa marka xaalkaagu yahay maanta haddii marka adiga oo dee dhimashaaba lagaa soo qaaday halkaasi maanta guud ahaan bal caafimaadkaa guud ahaan se maanta xaalkaagu yahay dadka usoo bandhigtaa socdaal ah
maantay caafimaadkaygu hadee la waari maayo kulley wax waa la tegayaa meeshii xaq ahayd baa la marayaa laakiin ilaa hadda alxamdulilahi cabdada qofka wanaagsan yani maasha allah wey hadda waan labanahay meelihii xabadu ku dhaceenna waa laga saaray meel walba la helaay ilahay ilahay ajasha waktigeedana bay leedahay iyadu nin kastaaba waktigu dhimanaya saacadda qofku dhimanayana ilaahay baa xukumay iyadaa malihina waa awoodaheena wax ka baxsan wey marka de iyadana waa la sugaya insha allah
waxaa jirta maadaama adigu aad taliya ciidamada booliska puntland ahayd beryahaaskan waxaad jeeda maadaama laftaada dhibaato kaa soo gaadhay shaqadii aad dadkaaga u haysay waxaa jira beryahan saraakiil fara badan oo la beegsaday oo isla gobolkaasi bari magaalada boosaaso aada loogu beegsaday saddex kamida ku dhimantay dad fara badan oo kaleetana ay hore ugu dhinteen arrinkaasi adiga guud ahaan sideebuu kula muuqdaa qaabka amni oo dibacay miyaa keeni kara waa maxay isbedelka adigu aad dareemaysaa ee kuu muuqdaa ee weli socdaa ee dhibaatada ay weli kasii taagan tahay puntland iyo soomaaliya guud ahaanba waa waxa weeye arrinta tan puntland dad shacaba oo wanaagsan oo aan la heli karin dadkaasu iyo maamullo noocyo ah oo badan baa soo maray shaqo baa laga qaban jiray waa la dadaali jiray waa la isla shaqayn jiray shacbiga iyo dadweyne iyo ciidamadu dad isku xiran bay ahaayeen waa la wada sugi jiray maamulka guud iyo howlo badan baa la wada qaban jiray waxna waa noo hagaagi jireen anigu hal sano iyo toddoba bilood baan ahaa keliyaha buliiska waxaan u maleeyaa anaaba lagu bilaabay xabadka ugu horreysa haddii laga reebo laba xafiisoo mar qolo isku halagtay waxyeeleen anaa laygu bilaabay xabadda waxaana sababay dilkaygaba waxay ahayd ninka kan shacbigaan la shaqaynaya culimadii baa la shaqaynaysa ardaydii baa la shaqaynaysa haweenkii baa la shaqaynaya ummadii kale shaqaalaha baa la shaqaynaya xirir wanaagsan meel alla meeshaan tago waxaana ka faani jiray inaan intaan xataa waxaan ka faani jiray inaan ciidamo badan intaan ka haysto dabayacaan aniga ilaaliyaan aniga dadka ayaa ilaali jiray ilaahayna waa tago kale sababahaasaa horta waxaan dad isku xiran baan nahay aniga shacbigaaga markaad ku xiran tahay oo war walba waad helaysaa wax kasta intaana bixin baad ka wareegay laakiin insha allahu amarku saas uu noqday haatan intaan anu kasoo tegay sideetan iyo toddoba qof oo walaalkay ku jiro baa lagu dilay waxaana loo dilay waa dadkaas ama afka soo dubanay waxaa kamida isimo waxaa kamida culamaa uddiin waxaa kamida wasiiro waxaa kamida xildhibaano waxaa kamida korneylo waxaa kamida rag xilal garsoor haya oo badan xeraalayaal badan leh waxaasoo dhan waa lalay waxaa waxaa nindoorka laynayaana waa dad aan yani sallad ah oo ilaa iyo gacanta ishaysay nin kismaayo agagaarka raggii fadhiyey iyo guur halkaas ku taal xoogaa yar oo joogtay raggaas baa halgaadaa tiirsan jiray oo meesha soo geli jiray oo waxyeeli jiray dadka colayn jiray haddee la garan waa ijiilayn jirtay nimankaas weye magacaa aada garanaysaan leh wayna takoornaayeen de dadkii ka war helayaana xiriirkama samaysan dadweynaha ay ku dhex nolyihiin ciidamada ragga madaxda ah oo dalka jooga oo saraakiisha amniga ah keligood wax ma samayn karaan haddaan shacbigooda uga shaqeynayn shacbigu haddii cadow kaa dhigto oo adiga aad ka cararto shacbiga ay kala baqaan amniga iyo iyo shacbiga dad isleh oo mataana ah oo nafta iyo maalkeedu ilaalinaya ninkaan booliiskaagi oo meesha jooga ama ciidamada nooca yihiinba naftooda ay hurayaan weliba ciidan sharaf badan oo naftood hurayaal ah oo geesiyaal ah oo madaalayaal ah oo aan weliba dhaqaale haysan laakiin nolosha iyadoo ay ku adag tahay dalkooda iyo dadkooda sugaya amnigiisa bay puntland leedahay waxay loo baahan yahay marka isku xirnaantii baa meesha ka maqan xiriir mar haddaanu jirinna daldalool baa soo gelaya nindoorkiina waa la laayay culimadii waxtiqiin ugu fuqahaadii ugu waaweynay waa la laayay waxa weeye marka hadde isku duubnaan bay u baahan tahay shacbigu haddii kula shaqaynaayo daqiiqa daqiiqad baa la heli jiray kulla maradeda ay haysteen daqiiqad daqiiqad baa warka la iisii jiray waxay ogeen male magaalada dadka ku nool magaalooyinkaas intay la egyihiin waa asxaanood markaa guuhooda markaa la hadlo teleefon baa laygu warsiinaya gaalkacay haddaan la hadlo war waxaa laygu siinaya teleefon garow haddaan la hadlo teleefon waa laysoo qabaanaya boosaaso haddaan la hadlo waa lay qabaanaya gobolka oo dham intuu tiranaya qaardho meel kasta shacbigii baa ila shaqaynaya waana uga mahad celinayaa waana ka xumahay dhibaatada dhacday gadaashay aad baan uga xumahay ilaahay qadartiisa iska noqotay waasa laga gudbayaa yani waa geesiyaalo ma laga yaabaa
waana iskifaayan ma laga yaabaa in muxuu ahaayey hataa taabarka ciidanku u baahan yahay iyana ilma laga yaabaa dee taabarka u baahnaayo iyadoo laftigeeda dadalooyin fara badnay uu ka jiyo oo dhinacii taabarka ciidamada iyo isgaarsiintoodii iyo sirdoonkoodii iyo in hadasaan ka jirto ma laga yaaba arrimahan keenayaan in dadka faraha badan qalib lagu laayo
waa run laba arrimood baa hamiyad badan bay leedahay horta tababarka ciidanku waa lisinka sow ma arag mindida in la soofeeyo oo la nadifiyo oo laafayo hadi ciidan kasta oo magac leh oo meel jooga waa inuu tababar helaa oo la kordhiya aqoontooda anigu taliyihii akademiyada puntlandna waa soo maray shan sana sooyay waxbaanu baray rag fiican baa kasoo baxay ilaa xamar baan usoo baray waxbay barteen xamar bay ka degeen laakiin waa la bahdilayay oo raggii wax la baroba niyaddaa laga jebinayey dhaqaalaha baa lagu xiriirayey sideedana nin kasta oo ciidana waxa weeye moralkiisa in la dhiso waxaan la yaabaa hadda muqdisho waa magaalo madaxdiisa soomaaliya waxaan arkaa maalin walba intaasoo amni fara badan fara badan fara badan baa ku sugan ama ajnebiga ama soomaaliya haddana waxaan arkaa maalin walba mashaakil ka taagan waxay u baahan tahay dadkii shacbigii iyo ciidankii iskuma xirna moraalkii ciidankuna ma fiicna sababtoo ah dhaqaale ma qatar waxaan maqlayay maalin madaxweyne u kudleynaya oo uu ku yidhi saraakiishii waaweyneed oo soomaaliya oo meel fadhida uu yidhi boqol dollar boqol dollar haddaad ninkii baan idin siinayna ninkii aan aan sidaa raalli ku hayn guriga hooyada ha aad anigu waxa ila tahay weligay arrimahaas oo kaleeto kuma hadleen waayo laba niyo jir ciidanku waa ciidan sharaf badan agtooda kuwa taagan kuma naal dollar baa la qaadanaya way la shaqeynayaan ciidamada iyagu way shaqeynayaan marka haddii moralkooda dhiso oo xataa haba yaraatee laba boqol ama saddex boqol wax kastaba hal ekaatay oo dollar la siiyo waxaan rabaa inay muntig yihiin oo ciidan kasta ee iyagu shar kasta difaaci lahaayeen shacbigooduna la shaqeyn lahaa laakiin iminka waxaa moodaa inay kala fogaadeen cugdada in la kala qabo in laga ciidanka gooni looga baqaayo iyagii ay moral jaban yihiin shaqooyinkooduna halligan yihiin waxay u baahan in ciidanka niyadiisa la dhiso waxaan ku borin lahaa in ciidanka tababarkiisa iyo niyadiisa la dhiso shacbiga iyo ciidankana la isku xiro xumalka lahaa waa dad isdhalay waa dad wada dhashay waa dad u dhaxa waa dad wax oo dhan ciidanka ka yimaa ciidanku dadkaas ka yimi shacbigaas ka yimi
waa gartay halkaad weli lagala socota waa golaha nineteen oo mutin lagu yahay jenaraal gani maxamed xaaji cabdi hore waa ahaan jiray taliyaha ciidamada booliska ee puntland waaya waxaan dhowaan tiifiyada ka dacday qaabka ciidamada booliska u sarreeya federaalka soomaaliya oo ku boorinaya weliba madaxweynaha maanta waktigiisu dhammaaday ee doorashada u taagan bisi weli madaxweyne muli aanu xil baahayn waktiga doorashada uu ku jiro saraakiil fara badan oo ciidamada ayaa baarlamaanka kusoo biiray waa ku xisaabtamaysaa ku xisaabtan codkooda waxaan ognahay booliska in ay yihiin kuwa amniga in isbaan loogu talagalay laakiin siyaasada iyo hawlaha kaleeto aana iyaga shaqadooda inta badan aanay ahayn haddiiba shalay uu ahaa ama boqol dooraan siiyo ama meeshaa doontaan aad maantana in taranki yidhaahdo codkooda ku xisaabta arrimaha siday isu qabanayaan midda kale ceeb miyaana kuba ahaynba salafkii ciidamada federaalka u shaqeeyey oo ku milmay isaga laftiisu siyaasadda dalka soomaaliya
marka ugu horeysa walaal aad baan waxaan uga xumahay si aada iyo aada baan waxaan uga xumahay in aan maqlo generaalkii u sarreeyey ciidanka booliiska ayaa hebel u codeeya iyo hebel waxaa oranaya kamana sidayn anigu generaal xamid oo nin dhalinyar ubaaxaan u haystay oo la soo bixi doona firfircoon xoog leh oo wax tari doona walaakiin arrintaasu way ka murgaxatayo annagu dhaqan ahaan booliisku amni bay ka shaqeeyaan naftaa iyo maalkeeday ilaalinayaan dadku waa u dhex siyaasiga kan kan musharaxa ah iyo midka kale ma kala jecla waxaanu isku casili jirnay oo madaxda iyada sarsare gabalada iyadu isku casileen markii dawladdu tiri meesha lagu codeynayo oo dadku ay waraaqaha ku ridayan hagelina idinku guliisow markii nalayihi ee naga jooga dibadda kelina jooga aan waxaad leeyahay macnaheeda maqsun dalii noogu sarreeyaa isku casiliyey waxa weeye siyaasadda waxaa bannaankay ka yihin ciidamada sharaf bay kaleeyi midna ma kala jecla ninkii soo baxa waddanka haddii ay murgeysana amnigeeda isbaan siyaasadaan la khaldayaba isbaxaan oo joojiyaano xoogdan waan maaragtay arrintaa waa dhegeystay iyadana waana ka xumahay waana ka xumahay mana wanaagsana nin ama madaxweynaha ahaado ama yuu ahaado kan musharax soomaali muwaadina oo asaguusa soo sharaxay oo doonaya inuu u tartamo xilka madaxweynenimada waa siman yihiin booliiska wuu siman yihin ma kala jeclo sidaa way booliiska dhabtahay sida ay ku shaqeeyaan laakiin haddee maa qaaraan baawirka noocaasi xildhi inuu tilmaamoba xataa nin booliis noqday oo ka naftay booliiskii uu xildhibaan helay anigu afkiisa ku xisaabtan subxaan allahi anigu ninka yani codkaas meligi codka nin baale wuxuu oran doonana isagaa leh wuxuu samayn doonana isaga leh kitaab buuna maray nimada dhaashee weye waxay la tahay dhabbada xaqa inuu marsin doono halkaas baan kaga hadla
waa gartay dhinac kale markaan u dhigno kolley marka ay ayaan tiran gaaraan saraakiisha soomaaliya ama caalamkaba heerkaasay dowgudal arrimaha soomaaliya dariica kale hore doorashooyin baana ka jira badan qolada waxba soo walaaba baarlamaankiisa waa dhaariyey dhawaan baa la dhaariyey hadda hola tartamaya kursiga u sarreeyay baarlamaanka bal hadda arrimaha siyaasada soomaaliya adigu guud ahaan sida kugula muuqdaan qaabka dowsa
wallahi walaalow anigu waxaan ahay dadkii wax ku bartay shilinka cashuurta hooyada sharafta badan oo dalka wadooyinka fadhiisata cashuurtii laga qaaday rag wax lagu bari lahaa waan ka jecela dadka waa ugu jecelahay dadweynaha shacbiga sharafta badan ee soomaaliya wuxuu leeyahay shacbi qaaliya waxaase beri aanmana ku soo batay nin nin danaysanaya oo danaysi u yimi ama xil ha qabto ama yuu qaban iyo nin qabyaalad horkacayso oo baal qabyaada lun baa lagu riday one pointy five mar baa la qaatay lun baa lagu sii dhacay muxuu ahaa waxaa ka hor waxaa hore loo qaatay maaragtay beelo beelo wax lagu qaybsado iyaduna faa'iido ma lahayn xataa federaalka wuxuu keenay isaga naftiisu mashaakil iska dheer oo isaguna daba dheer oo lagu kusii ridayo waxaanba ka baqayaa duldii geel ahaayo geed saraadka ka raadsan jiray meelahaas inay wada daaqi waayaanoo haatan dhulkuba kala googo oo laga dhigto muxuu aha qolo walba meesheeda kasoo celiso dulida geela ama geelii daranka ka dooran jireen nugaal la yiraahdo soonaha aan ma imaan kartaan si xaggaa ka jooga waxaan anigu qoran lahaa marka soomaaliya wad dad sidii saddex iyo tobankii nin ee leegada ahaa oo isu taagay geeljirihii geeljirihii aadooday oo isu taagay in ay xorriyad soomaaliya ka ka dhaliyaan waxay maanta u baahan tahay hadduu yahay xildhibaan iyo hadduu yahay generaal iyo hadduu yahay minister iyo hadduu yahay madaxweyne iyo hadduu yahay maamul gobo madaxweyne maamul goboleed in laysku xilqaamo laysu taago axyaa wadani axyaa wadani bay taaganta dalka innaga aleh soomaali baynu nahay soomaali baa laynoo yaqaan dadkeenni bar dibadday u kaceen bar dalkiibay joogaan waa gacan ku dhiigayaal barna waa naafo naafadaas maanta haddaan ku idhaahdo dalka laba milyan iyo bar oo qof oo naafo abaa ku sidan ee aamin hadalkaan ku leeyahay waa mid gacan go-an waa mid jiisa oo lug go-an waa mid gorgooranaya waa mid dhinac walba leh waxaasba waa waa waa xabad maalin walbana waxaa dhimanaya qof soomaaliya ama ha aado kaas meelaha galay oo maqan mishiinka uu ku xiran yahay iyo meesha laga hagaayo waxay ila tahay meelo dhul baa laga dhaqaale badan laga siiyahay wakaa un wax soo daleynaya oo dunida rogaya iyo kii kale oo wadankii ilaali isle ama nabadgelyadiisa ka shaqaysay wixii oo dhan waxaan la yaabay daarta la dhisaayo oo quruxda badan qofkaas naafada ee meel ka galo male uma tegi karo qofkii daarta gudaheeda ku jira uma geli karo maxaa jira markii daarta la asaasayo looma samayn meel qof naafo ahi kasoo geli karo garangarooyinka noocaasana ma fuuli karo waxaan kuu sheegayaa baabuurta transboorka naafadaas waxay ku raacaan mare adduunyada waasaad aragtayo baabuur isgaabinaayo oo naafadii qaadaayo oo isaga driverka la siinayo la hormarinaayo oo baad arkaysaa male wax raba male siduu u naafoobay buu u naafoobay sidaa maaha qof gabadha uurkale ee qofka hantikabtee ama ama ama naafada ah qof kasti xanaanu ilmaha yarka ah waxay leeyihiin sharfid badan bay leeyihiin iyo si gaara in loo eego iyo si gaara in gacanta loo qabto iyo si gaara wax loo taro oo xanaanadooda laga fikero oo noloshooda laga fikero waxay ila tahay waxyaabaha layna ku ciqaabayay ka mid tahay ilaahay ciqaabtahayna ka rogo ilaahay weyne ahaa inaynu aamino waayo oo wadaniyna ka kacdo dalka waxaan hadda ku kalsoonahay ragga mushaafixiinta ah oo doonaya xilkan madaxweynaha iyo ragga la soo xulay iyo gabdhaha oo baarlamaanka leh si kasta waa la isxamanayay anigu hadda ma jecli inaan ku sameeyo hordhac iyagu waxay qaban doonaan alla og yahay ilaahayna og yahay waa si xaq baan ugu leeyahay muwaatiniin walaalahay wey inaan ku gooriyo inay kitaabka ay mareen ka dhabeeyaan oo ay xaqa waxaa looga fadhiyaa rag baa lacag badan soo baxshay waxayna doonayaan lacagta inay kuwaas musharraxa ka jaraan oo ka helaan mana wanaagsana waxaa ka wanaagsan damiir fiican qofku inuu qaato ilaahayna ku xiraan jirka waa lagu riifanaya ilaahay waa imtixaamaya waa layna ku imtixaamaya mas-uuliyadda lagu hubiyo haddaad dayaxdaan waa lagugu imtixaamaya marka waxay aniga ila tahay in moralka ciidaanka kor loo qaado la dhaqaaleeyo ciidanka naafadiisa sharaf loo yeelo hamiyad gaar loo yeelo xarumo wax lagu baro loo yeelo meelo lagu ururiyo loo sameeyo laysugu tago iyo in shacbiga gacan la weydo shacbigu waa wax sharaf badan wey haddaadan helin kalsoonida shacbiga waxba ku socon maayaan cadaaladana laga dadaalo shacbigaasu waa dad cadaalad jecel su-aasha ugu daran laisweydiiya bood meesha xadima yaalba lagu oranaya cadaalad male ba lagu oranaya waana arrimaha laysku rogobabay ka mid tahay haddii cadaaladda xumaado waxaa jira adduunyadan aynu ku noolnahay oo aragtayo dadku nin weliba ninka kale waktigiisaa la siinaya jaaliskiisaa la siinaya loo kala gacan maayo hadde qabiyaaladana inaynu iska tuuro oo faraa kala baxno diladaas waxay noqotay wax wax aan la fiirsan karin weeye anigu qabiil maxaan ku falaya waxaan anigu ahay qof muwaadina oo soomaaliya soomaali iyaa tahay soomaali sharaftaas aad ii tahay adduunka oo dhan aan ku maray laakiin maanta qofkii saa u eega huwiyadaada iyo baasaboorkaada nacdin baa ku dilaysa adduunka goortaad maraysnaa iyo sharaftaan ka ahayn haddii waxay ilaahdaan baryaynaa inuu naga dulqaado wixii dhib ah dalkana iyagana noo hagaajiyo cidna uma maqno celna uma qodno waxaan ka rajo weynaa ragga ee brofesorada wax ku bartay adduunka jooga hadda adduunka daafiisa oo dhan ragga aqoon-yahanka ah oo soomaaliyeed oo wax soo bartay in ay arrintaa ka degishaan isu taagaanoo waddankii tagaan oo aqoontoona ku dhisaan anigu waxaan rajeynayaa dee yar iyo weyn gabar oday qof weyn nin raga oo dhalinyaro ah kullu in laisku duubnaado soomaaliyi waa soomaali meel kastay joogtaba soomaaliyi waa waa arrin sidaayo taasi haddii la yidhahdo bal hadda maadaama aad tiri bal hadda qabyaaladda wax fiican maayo xoraha looga si fiican baan ku maqlayaa
halo maqlaysa ha halo
halo
waan ku maqlayaa ku soco
marka anigu waxaa oran lahaa un hadde waa in dadaal lala yimaadaa ilaahay loo noqdaa wixiina ka bacsan waxaan arkay waa gartay waa ku qofka la jibdilaayo iyo qofka la dhibaayo iyo qofka xaqdarada lagu sameeyo muwaadinka iyo waxaasoo dhan la iska dhowro la ilaaliyo qofka sharaftiisa iyo magaciisa iyo inuu yahay muwaadin soomaaliya anigu saasaan ku talin lahaa waayahay
shabaab alcaddaa maadaama ay qabyaalada tiri muxuu ahaaye qabyaaladu wax un loo bedel loo baahan yahay puntland weli waxaa lagu doortaa systemkii qabyaalada ahaa ee lix iyo lixdanka ahaa waxaa la sheegay in muxuu ahaaye loo gudbi doono asxaab iyo daalada dagaalka lagaga bixi doono isbedelkaa puntland u baahan tahay fula muuqataa maadaama adigu puntland mas-uuliyadii hore kasoo shaqaysay adigu aa tahay baahidaasi ma jirtaa in isbedel lagu sameeyo oo qaabkii hore laga gudbo qaabka cusub loo gudbo dadka waxaa daruugu jirtaa reer bulmaana inay qaabkooda hore waddadooda aan ku socdaan
puntland runtii waa shacbi dadaal badan sameeya aan keligood maaha somalilan meesha soomaali waqooyi oo dhami sidaasoo kale bay dadaal u sameynayeen waxaase moodaa in lagu lagu tababarayo oo lagu dhiirigeliyey oo muddo lagu hayo oo gacanta lagu hayo oo raggii xukumayo ay ka gudbila-an yihiin weli inay ka tallaabsadaan odayaal lasoo xulo oo la yidhaahdo kaaleer magacaaba iyo xildhibaano la yidhaahdo kalee idinkusaa yeela waa loo gudbiyaayo in in dadka ay codeeyaan dadka qofka codkiisa la siiyo oo qofku wuxuu doortay meel mariyo waxay aniga ila tahay haddii madaxweynaha puntland ee hadda jiraa uu ku tala jiraa sida uu sheegay ama aan khudbadiisa ka dhegaystay in doorasho xor ah oo qof walba codkiisa dhigto la gaari doono laakiin dee puntland keliya anigu kulama taliyeen soomaaliya oo dhan baa leeaba inay fikirkaa qaadato oo gasho oo midoodo oo arrintaas ka midoodo oo iska daayaan magacyadatan one bonty five one bonty waxaa waxaas maaqaan wax dadka isleedayaa ma jiraan mid yarna ma jiro mid weyna ma jiro waa ummad wada dhalatay oo magax leh oo mid ah oo wadaniyina oo dalkooda xuquuq ku leh marka in si siman qofkaas loo daayo anigu kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii waxaan joogay oo aan ku sugnaa iyo soman buulo berde dusheeda meel ah ummadaas halkaa ka codeynaysa ilaa iyo iyo iyo iyo iyo iyo buulo berde baan baan amnigooda sugayo waxa weeye sidaas in askariga puntland joogaa uu ka shaqo tago kismaayo agteeda kan kismaayo joogaa uu ka shaqo tago hargeysa agteeda kan hargeysa joogaa uu ka shaqo tago faridhaba korkeeda ama muqdisho kan kale sidaa laysku dhaafsado oo ciidamada laysku dhaafsado oo amnigu midaysan yahay oo reerreerka iyo qabiilka la iska dayo oo askariga tababarka loo diraayo meel kasta laga soo qaado toban qof oo meel wax lagu baraayo waa in qaybsano meel wada laga soo qaaday oo midaysan yahay waa in laisku aamino waa in laga soo gudo dagaalkii sokeeyey waxaas hadday reerreer isku dhacaan waa ka xumaay oo wax la eegi karo maaha dad wada dhashay guri ku wada nool isdhalay walaala ah wax walba iska xiga dib ilaahay dib dhexdooda ma dhigo inay meel ku wada noolaadaan waayo inay walaalaan waayo inay iska iloobaan wix hore u dhexay waayo in laysa saamxo waayo in hore loo socdo waayo maaha in dib loo noqdo
waayo sanaal gaali ummadda soomaaliyeed ku dhegaysan doonta ee kaa dhegaysan doonta wafurida laiska dhegaysto codka gudbiya iyo caawa kuwa ku dhegaysada golaha nineteen sixty maxaad caawa rabtaana ku tiraahdo u gudbiso kula dartaaranto ama soomaaliyeed ha ahaadaan ama gobolkaa taliya ciidanka ka ahay ha ahaadaan iyo booliskii aad taliistay ha ahaadaan qaabka aad caawala ku tirahdaan
waxaan oran lahaa marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed inta ay maqlaysa iyo inta samaha jecel waxaan kula talin lahaa iminka doorasho baa la gelaya waxa doorashadaasi waxa weeye in sabir badan laga muujiyo oo doorashadaas madaxda hadda joogta oo gacanta ku haysay hawshay wadeen bal marka ugu horreysa in laysku ixtiraamo ninka xilkiisa intuu hayo ama waktiga uu leeyahay uu isagu gacanta ku hayo in loo daayo hogaamintiisa markii shaqadaas la galana la ixtiraamo oo laysku ixtiraamo anaa layga bursaday iyo anaa laysku waxaa la gelina loo daayo bal waxa soo baxa tallaabaday qaadaan bal cidda soo baxda tallaabaday qaadaan innagu waxaynu ka gudbaynaa kumeel gaaro iyo waxa waa laga soo dhaqdhaqaaqay waxaa la soo gaaray dawladnimo oo dawladnimadii waa dhaqaaqi lahayd laakiin ma garanayo lugii baa la haystaa shacbigii baa dhinac ka haysta kuwii kale oo kasoo horjeeday baa dhinac ka haysta ciddii aan rabin in soomaaliya guulaysato baa dhinac ka haysata waxay aniga iga tahay soomaaliya dad wada dhashay oo walaala awey burxad allah isu mariyo dhexdooda ha midoogaan ha midoogaan ha ha walaaleen ha isku noqdeen gabdhaha soomaaliyeed oo dahabkooda u gaday xorriyadan soomaaliya jeelkaa lagu guri jiray gabdhaha aljeeda dahabkooday iibin jireen si dalku u xoroobo waxay aniga ila tahay maantana weli qolaaan khasaarin waxaa ka jira gabdhaha xilkana looma guriye waa la weli waa la qorsadaa weli boqolkii soddonkii loogu talagalay hadda xataa lama helkelin anigu intaa waa la socdo waa eegaya waxay la tahay gabdhahana xuquuqdooda ha la bariyo waa wadaniyiin waa wadaniyiin waa idinka wadanisnayin markii burburku dhacay ilaa maantana waxa qorax fadhiya iyo waxa hadda meel silka shaqo ka qabanaya caadiya oo oo yaayal ku gadaayo ama wax kale ku gadaayo oo dadkii caruurtii masruufahay oo nimankii ay fadhiyaan meelo la yidhaahdo muxuu ahaa fadhi ku diris mana ogada gurigi wiilkii wuxuu ku sugaya ma oga raggii waa iska farbadhiya meelahaasuu fadhiya siyaasad buu ka hadlaya waxay tahay aan la aqoon fadaca siyaasadu kule horta bal dadkaan ceeba buu yahay caruurtaada iyo gurigaaga ka bilow ummadda soomaaliyeed ku beeri derisidaada ku biiri waxbar waxtar la soco isku xirnaanta marka waxay la tahay waxaan leeyahay gabdhahana xuquuqdooda hala siiyo ummadda soomaaliyeedna ha midowdo ha walaaleen ka tageen nin jeclaysiga qof jeclaysi gacanqabasho nintooxsi waxisasiin dadban waxbaa dadban baa laleeyahay maxay waxa dadban wax waliba waa inay cad yihiin oo waadix yihiin oo har cad maalin cad la arkaa qof walba laguna abaalgariyaa qofkii ka soo baxa waajibkiisa oo gutaa hadduu xildhibaan yahay iyo hadduu mid kale oo howl cad yahay qarankaa ciddii u shaqaynaysaa in la sharfo shahaado sharaftii la bixin jiray iladihii la bixin jiray wixii sharafta lahaa o dhan lasoo celiyo noloshii loogu soo noqdo dib loo soo nooleeyo askariga lagu abaalmariyo markuu xilkiisa si fiican usoo guto haddee waxaasoo dhan baa kula talin lahaa ummadda soomaaliyeed ragga hogaaminaya ilaahayna waa wareysanaya aakhirana waa laga wareysanaya war ha la ilaaliyo nafciga yarkaa oo soo gala oo loogu dhiibo dadka cayrta ah oo abaaro ku dhaceen ama tabaalaysan ama dhibaataysan ama bukaanka ah oo ummadda adduunyadaa joogta ay ugu deeqdo ha loo nabadgeliyo oo sidataa ha loo gaaro yay gacan kala gelin wallaahi aakhiraa lagugu wareysanaya wallaahi inaan laisku daynayn arrintaas mas-uuliyiinta ha ka fogaato dalkaasna cadaalada hanagu sugan cadaalad bay rabtaa soomaaliya qof alla qofkii aad aragtaa cadaalada ku weydiinaya hal qabyaaladiina waa iska tarantay ilaahay taa iyadana dhinac baynu iskaga tirinayna adayla tahay arintaasaan kula tabin lahaa soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha walaasho soomaaliya waa soomaali soomaaliya soomaali baale
aad iyo aad baad umahadsantahay kaas wuxuu ahaa jenaraal gani maxamed xaaji cabdi oo aad jaankii ahaa taliyaha ciidamada booliska puntland oo ku sugan dalka faransiiska aad iyo badan maadanta boqolka boqolkan waa golaha nineteen sixty waa dhagood iyo sananka oo idinla balhadlo waraysigaasi mujtamaca soomaaliyeed waxaa filayaa